xagay cutubkiisii labaad oo haddana bishii toddobaad maalinteedii kow iyo labaatanaad ayaa ereygii rabbigu u yimid nebi xagay oo wuxuu yidhi hadda waxaad la hadashaa serobaabel ina salaati'iil oo ah taliyaha dalka yahuuda iyo yeshuuca iyo yahuudsaddaaq oo ahaa wadaadka sare iyo dadka intiisa hadhayba oo waxaad ku tidhaahdaa yaa hadhay oo idin dhex jooga oo gurigan ammaantiisii hore arkay haatanse sidee buu idinla eg yahay soo meel aan waxba ahayn idinlama eka haddaba rabbigu wuxuu leeyahay serobaabeelow xoog yeelo yeshuuca ina yahuusaadaq oo wadaadka sare ahow xoog yeelo dadkiinna dalka jooga oo dhammow xoog yeesha oo shaqeeya waayo rabbiga ciidammadu wuxuu leeyahay anigu waan idinla joogaa sidaan idiin ballan qaaday waagii aan masir ka soo baxdeen oo ruuxaygiina wuu idindhex joogaa haddaba ha cabsannina waayo rabbiga ciidammadu wuxuu leeyahay weli wakhti yar oo gaaban baa ii hadhay oo dabadeedna waxaan gariirin doonaa samooyinka iyo dhulka iyo badda iyo berrigaba oo quruumaha oo dhanna waan gariirin doonaa oo waxa ay quruumaha oo dhammu jeclaystaan way iman doonaan oo anna gurigan waxaan ka buuxin doonaa ammaan ayaa rabbiga ciidammadu leeyahay rabbiga ciidammadu wuxuu leeyahay lacagta anigaa leh oo dahabkana anigaa leh rabbiga ciidammadu wuxuu leeyahay ammaanta gurigan dambe waa ka sii weynaan doontaa tan kii hore oo rabbiga ciidammadu wuxuu leeyahay meeshan dhexdeeda ayaan nabad ku siin doonaa boqordariyos sannaddiisii labaad bisheedii sagaalaad maalinteedii afar iyo labaatanaad ayaa ereygii rabbigu u yimid nebi xagaay oo wuxuu ku yidhi rabbiga ciidammadu wuxuu leeyahay haddaba wadaaddada waxaad weyddiisaan wax sharciga ku saabsan oo waxaad ku tidhaahdaan haddii mid darafka maradiisa ku qaato hilib quduusan oo uu darafkiisu taabto kibis ama fuud ama kamri ama saliid ama wax kale oo cunto ah miyay waxaas quduus noqonayaan kolkaasaa wadaaddadii waxay ugu jawaabeen oo ku yidhaahdeen maya kolkaasaa xagaa yidhi haddii mid ku nijaasoobo meydh oo uu taabto wax kuwan ka mid ah miyaa kaasu nijaasoobayaa oo wadaaddadiina waxay ugu jawaabeen oo ku yidhaahdeen wuu nijaasoobayaa markaasaa xagaay jawaabay oo wuxuu yidhi rabbigu wuxuu leeyahay dadkanu waa saasoo kale oo quruuntanuna saasoo kaley hortayda ku tahay oo shuqul kasta oo ay gacmahooda ku qabtaan waa saas oo kale oo wixii ay halkaas ku bixiyaanna waa nijaas haddaba waan idin baryayaaye maanta intii ka bilaabata biyo wixii ka dambeeyaba ka fiirsada intaan dhagaxna dhagax la dul saarin macbudka rabbiga iyo tan iyo wakhtigaas oo dhan markii la doonto tulmo ah labaatan waxaa laga helay toban keliya oo markii loo yimaado in macsarada kamri laga soo dhaansado konton weel waxaa ku jiray labaatan weel oo keliya anigu shuqulka gacmihiinna oo dhan waxaan ku dhuftay beere engeg iyo cariyeysi iyo roob dhagaxyaale
laakiinse iima aydaan soo noqon ayaa rabbigu leeyahay haddaba waan idin baryayaaye maanta intii ka bilaabata iyo wixii ka dambeeyaba ka fiirsada oo bishii sagaalaad maalinteedii afar iyo labaatanaad oo ahayd maalintii la dhigay aas'aaska macbudka rabbiga aad uga fiirsada maqsinka iniino ma ku jiraan hubaal canabka iyo berdaha iyo rumaanka iyo saytuunka midkoodna midho ma dhalin
laakiinse maanta inta ka bilaabata waan idin barakayn doonaa markaasaa mar labaad ereygii rabbiga u yimid nebi xagaay taasuna waxay ahayd bisha maalinteedii afar iyo labaatanaad oo wuxuu ku yidhi lahada serobaabeel oo ah taliyaha dalka yahuuda oo waxaad ku tidhaahdaa waxaan gariirin doonaa samooyinka iyo dhulkaba waanan afgembin doonaa carshiga boqortooyooyinka oo waan baabbi'in doonaa xoogga boqortooyooyinka quruumaha waanan afgembi doonaa gaari fardoodyada iyo kuwa fuushanba oo fardaha iyo kuwa ku joogaba way dhici doonaan oo mid kastaba wuxuu ku dhiman doonaa seefta walaalkiis
rabbiga ciidammadu wuxuu leeyahay sirbaabeelow addoonkaygiiyow ina salaati'iilow maalintaas waan ku qaadan doonaa ayaa rabbigu leeyahay oo waxaan kaa dhigi doonaa sidii shaabad oo kale waayo rabbiga ciidammadu wuxuu leeyahay anigu waan ku doortay